بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب السابع باب التضبات في الغسل وحكوس أبسنيه غوص وفيه baabkan dhexdiisu waxaa ahaaday masaa'ilu maslooyin oo afar ah albaabu asaabicu baabka toddobaad wuxuu ku saabsan yahay fi lgusli qawoos ayuu ku saabsan yahay musanifku raxmatullahi caleyh markii ka soo hadlay axkaamu tahaarati min alxadath alasqar wuxuu rabaa inuu meeshan kaga hadlo axkaamu dahaarati min alxadathi alakbar axkaamu dahaarati waa laba qiibood axkaamu dahaarati min alxadathi alasqar iyo axkaamu dahaarati min alxadathi alakbar dahaarada axkaamteedii oo laga daahir qaadanayo min alxadathi alasqar qeyb waayo hadadul asqarna waa soo qaadanay waxaa la yihahdaa ma oo jabal wudu'a laba wuxuu rabaa inuu ka hadlo axkaamu dahaara min alxadath alakbar dahaaradii axkaamteed oo ku saabsan ama laga daahir qaadanayo min alxadath alakbar hadatul akbar akbarna waxaa la yihahdaa ma oo jabal ghusla ama janaaba ha ahaado ama xayd ha ahaado mase nifaas ha ahaadee in laga dhaahir qaato min alxadathi alakbaru kaasi ayuu rabaa inuu meeshani kaga hadlo munaasab ahaan asqar markii axkaamtiis ka soo hadlay dahaaradiisii akbar haddana dahaaradiisuu ka hadlayaa qawooskana mid waa waajib midna waa sunno midna waa mubaax alquslu minhu maa huwa waajibun wa minhu maa huwa mustaxabun wa minhu maa huwa mubaax wixii waajib ah ayuu meeshaani u baabaystay oo ugu muhiimsan waxay mustahabaana qaar ka mid a wuu sheegi doonaa wixii intaasii ka soo haray waxay yihiin mubax inaad hoogaho soo kullaato biyaha isku qaboojiso waa iska bannaan tahay waa iska mubaax dhidid hoogaho koos ayaa soo baxay inaad soo nadiifiso waa iska bannaan tahay ayib hadda kan waxaa waaye marka kii waajibka ahaa ayuu ka hadlayaa kadibna wixii suna ah ayaa qaar ka mid a unu sheego dhici kartaa ama inuu ku gaabsado waajibkana waa dhici kartaa marka wuxuu ku saabsan yahay baabkan toddobaad fi lgusli qaboos dhexdiisa wa fiihi baabkan dhexdiisa ayaa ah ku sugnaadeen masaa'ilu masilooyin waaye masaailooyin masilooyin ayaa ku sugan oo arfar ah almasalatu aluulaa masalada koowaad macna algusli ayay ku saabsan tahay qawoos macnihiisa iyo wa xukmuhu xukmu algusli qawooska xukunkiisii ayay ku saabsan tahay iyo wa daliiluhu daliilu algusli qawoos daliilkiisi in la qabaysto maxaa u daliil ah ayuu ku saabsan yahay ayay ku saabsan tahay saddexdaasi nooc ay ka hadashaa masalada koowaad macna algusli wa xukmuhu wa daliiluhu kow waaxid macnaahu man macna algusli qawooska macnihiisii ayuu ku saabsan yahay waaye alguslu luqatan masdaru min gasla shay-a yaqsiluhu qaslan wa guslaa alguslu wuxuu raa inuu uga hadlo min xayu luga iyo min xayu listilaax labadaba min xayu luga ahaan waxuu leeyahay alguslu qawooska guslu iyo qaslu inta badanna waa isku mid ay dhahaan culamada qaar ka midna waxay leeyihiin alguslu waa ficilkii algasluna waa biyihii lagu qabaysanayay algisluna wixii lagu daraayo oo lagu nadiifinayo biyahaasi lagu daraayo jirkii lagu nadiifinaya la yihahdaa gislu bikasri lgayni gisla waa aala lagu daraayo biyaha lagu nadiifinayo jirka guslun waa ficilkii waxay dhaqdhaqadii waayo ghaslun waxay dhaheen waa biyihii lagu qabaysanayey qaarna waxay leeyihiin alghaslu waxaa la yidhahdaa xibnahan qaar ka mid a dhaqadoodii a ghasl la yidhahdaa ama ja- jamiic albadani ghuslo la dhahayaa sidaasna sheegay alghuslu qawasku luqatan luq ahaan masdarun waa masder waayahay masder waay qaarna waxay leeyihiin ismi masder waay masderun waay oo waxaa laga keenay min ghasala shay-a qofkii wuxuu dhaqay shaygii yaqsiluhu dhaqaya ghaslan dhaqitaan iyo wa ghuslan dhaqid waay hadda isagoo isku mid way leeyahay ghuslan iyo ghaslan ba wa huwa ghasliga ama ghusligana tamaamu ghasli lj- ghusli ljasadi kullihi waay wa huwa ghusliga tamaamu ghusli ljasadi jasadkii dham dhaqadiisii waaya kullihi kulli ljasadi jasadka dhammaantiisi la dhaqo ayaa la yidhaahdaa wamacnaahu sharcan macnaahu fi luga waa soo sheegay macnaahu sharcan uu rabaa wamacnaahu macna lqusdi qawooskii macnihiis waxaa waaye sharcan min jihati sharcin xagga sharciga tacmiimu lbadani jirkii in lagu camimo bilmaa'i biyaha waay jirkii in lagu camimo bilmaa'i biyu in lagu camimo waay bi waxaan ahayn haddii lagu camimo qaboos ma aha ciid haddii lagu camimo qaboos ma aha caanana eh, cabitaanna kuwaasi laguma daahir qaato idan waxaa waaye tacmiimu lbadani jirkii in lagu camimo bilmaa'i yaa la yidhaahdaa biyo aw amase isticmaalu lmaai isticmaalu maa-in maa isticmaalkoodii ayaa la yidhaahdaa maagaasoo dahuurin ayagana daahir ah waxna daahirinayo fii jamiici lbadani jirka oo dhan dhexdiisii loo isticmaalo ayaa la yidhaahdaa ma naji- najasa meesha ka baxay calaa sifatin qaab iyo sifo dusheedii loo isticmaalo sifadaasoo makhsuusatin la gaar yeelay oo gaar ah calaa wajhin calaa wajhi tacabudi cibaadaysi wajkiisii dushiisii in loo isticmaalo lilaahi ilaahay loo cibaadaysanayo caabuditaan ilahay lagu caabudayo dartiis loo yeelaya subxaana wanasinaaday saasaa la rabaa calaa wajhi tacabud waay caade ma aha wacan waa cibaado laga rabaa cibaado sida daraaddeed aljana qaslu janabati min alamaanati yaa ka mid yahay amaana amaanada ilahay u dhow dhiibay addoomihiisii ku amaanaystay ka mid yahay ghusluljanabati wuxuu ka mid yahay hee min alamaana amaanadii ilaahay sheegay insaanka inuu soo qaaday ayay ku jirtaa waa in lagu dadaalo waayo marka aan la fudaysnin loo yeelo haddana tacabud waay ilaahay ku caabudidiisii asaa la rabaa waxaan waa waajib waaye iska saar keligeeda lama rabo waxaa la rabaa in haddana ilaahay loogu dhawaado lagu- looga cibaadaysto waay la niyeysto in ilaahay loogu dhawaado la niyeysto in wax layska saaro labadaba sidaa daraaddeed culimadu waxay u qaybinayaan li- niyada oo labo niyat lcamali niyat lmacmuuli lahu wa dhahan niyada waxay u qaybshaan hee laba qaybood niyat lcamal wa niyat lmacmuuli lahu niyo oo camal la niyeysanayo iyo niyat lmacmuuli lahu kii asiga dartiisii loo cibaaday loo camalfalayay hee in loola niyeysto waay culamaa ulfiqhi inta badan waxay ka hadlaan niyat lcamal camalkii aad markaas lagaa rabo inaad niyeystid oo la timaadid kaasay ka hadlaan culamaa ulfiqhi niyat lmacmuuli lahu kan asaga dartiisii loo camalfalaa in loola niyeystan waa waaye hee waxay ka waxaa ka hadlaa culamaa tawxiid culamaa tawxiida ka hadasha iyadan asagana niyat lmacmuuli lahu kii asaga loo camal falaya in loola niyeysto niyadiisii waaye waxaa waye taasna huwa ikhlaas ilahay dartiisii waaye idan waxaan hadday cibaado ay yihiin waxaa la rabaa waajibkii lagu lahaa ee markaasi nii u baahnaa inaad u niyeysatid mar labaad haddanaad u niyeysatid ilaahay inaad ugu- ugu dhawaato taqaruban ila allahi tacaala taqaruban ila allahi tacaala sheekh ibnu cuthaymiin raxmat ullahi wuxuu leeyahay dadka intoodii badan niyat lcamali waa la imaanayaan laakiin niyat lmacmuuli lahu fi ljanabati waa yartahay buu leeyahay waa waxaan ibaado soo maaha Ee in ilaahay loogu dhawaado waay ma niyeystaan dadka inti badan ilaahay in dartiisii loogu dhawaanayo laakiin waxay niyeystaan waajib lagu leeyahay waay cibaado waaye niil iyo imaam way dhihi karaan ha ni imaam way dhihi karaan waay laakiin niyatu macmuuli lahu waa ka yartay leeyahay bal idan in lagu dadaalo waay labadaba marka waxaa waay in lagu daro waay atacabud lillahi tacaala waa cibaadays ilaahay looga dhawaanayo waay tacabud waxaa waay waa taqarub ila allahi tabaaraka wa tacaala sidaasi waaye laba xukmuhu xukmu lgusli qabooskii xukunkiisii waay haddaba waguslu walguslu qabooska waajibun waaye mid waajib ah goormaa waajiba laakiin idaa wujida sababun sabab markii la helo liwujuubihi wujuubi lgusli u sugnaatay sabab oo qabooskii waajibnimadiisii u sugnaatay oo qaboos waajibinaya markii la helo waa waajib haddii la waayana waajib ma aha alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan maca daman waay ciladii keensanaysay markii la helo waa waajib haddii la waayana ma waajibayo markaas waaya walquslu qabooskii waajibun waajib waa idaa wujida haddii la helo sababun sabab liwujuubihi wujuubi lqusli u sugnaaday sabab liqowlihi aw daliila tacaala sareeye wain kuntum haddaad tihiin junuban kuwa janaabo qabo junub waa mufrad way lafd ahaan waxaa loogu idlaaqayaa idlaaqu ala adakari walunhaa walmufrad walmuhanaa waljamac qaalibku waa saas intaba waa lagu xambaarayaa rajulun junubun imra'atun junub rajulaani junub rijaalun junub kulligood waa la dhihi karaa junuban waay wain kuntum haddaad tihiin junuban waay kuwa janaabo ku dhacday ee faطaharuu daahir qaata ay faqtasiluu waay fadaharuu waxaa laga wadaa ay faqtasiluu qabaysta janaaba haddii idinku dhacdo qabaysta waay idan janaabadii waa sababkii marka waajibinayay qabowska soo maa sababtiis markii la helo waajib waaye asbaabtiis ay ka mid tahay waan keeni doonaa isagaaba muujibaadkiisi walaxaadiidu axaadiistii allatii axaadiista soo warada soo arooray fiiha axaadiista dhexdeeda kayfiyatu lqusli qabowska qaabkiisii ku soo aroortay can cadadin koox xaggoodii ka soo aroortay kooxdaasoo min asaxaabati asxaabada ka mid ah naqlan naaqiliina hal ay yihiin kuwa soo guuriyey can rasuulilaahi sala allahu calayhi wacala alihi wasalama xaggiisii ka soo guuriyey hee daalatun alaa wujuubihi عندك دالة معه من حيث الإعراب أعمل صلاة أعمل صلاة آه. دالة من حيث الإعراب يا معكو ري ما هذا أنا ويديني سائل مش مصانف ما المصانف هاي خبر وين أنت دي ساوي ولا حديث وين هاي سو جيدا مسكرة سو عليه insha allah waayahay sidaasi waaye qalbigii marax qaar waa iska fakana lakin waxaa rabaa in lala dagaalamo soo ma wasayatii waa imaan doonaa darafun qaar oo minhaa axaadiistaasi ka mid a qariiban meel dhow ama sababti dhow a imaan doonaa in sha allahu budha haddii ilaahay dooniba in sha allahu ilaahay haddii uu doono saddex muujibaatuhu muujibaatu usli qabooska waxyaabaha waajibinaya waaye ayay ku saabsan tahay qeybta koowaad saddexaad muujibaatuhu waay muujibaat lqusli qabooska waxyaabaha waajibinaya qabooska sababa keensanaysa mooyaane iskama waajibo bilaa sabab sabab keensanaysa markii la helo waa waajibayaa soo marray soo maa asbaabyaashiis maxay tahay waajibinaya marka kuwaasuu raba inuu kuu sheego wayajibu waa waajibaya alqusnu qabooskii waa waajibayaa lilsbaabi liajli lasbaabi asbaab darteed ayuu u waajibayaa asbaabtaasoo alaatiyati imaan doonto haddaba insha allah kow khuruuju lmaniyi manigii soo bixidiis waay min makhrajihi booskiisii ka soo baxo meeshii loo yaqaanay inaa ka soo baxaayay ka soo baxo waay meel kale markii ka soo baxo kaasi ma waajibinayo waa cudur iyo xanuun kale wa waayahay meeshiis markiina ka soo baxo loo yaqaanay macruuf ku ahaa xagee macruuf yahay alqubulu soo maa alqub dubro ayib intabi alqubul ayaa ka soo baxaya khuruuj lmaniyi minidii soo bixitaankiisu waaye min makhrajihi makhraj lmaniyi minidii manigii booskiisa ka soo baxo meeshii loo yaqaanay xaggiisii ka soo baxa waaye haddii mani mani soo baxo booskiisi ka soo baxo waxaa waajib ah qawoos waay shuruudu leeyahay laakiin fiil wayushtaradu waxaa la shardinayaa an yakuuna huwa manigii inuu ahaado dafqan mid boodboodaya waay mid boodboodaya inuu ahaado waay saas waay min maa-in daafiqa waay waa mid boodboodayo faqfaq dhahaya waay dafqan an yakuuna waa inuu ahaado minigii daf dafqan waay mid boodboodaya inuu ahaado waay biladatin maca ladatin macaansi la socdo o dhan la macaansanayo markii soo baxay waa la macaansanaya shardi waay biladatin maca ladatin waay macaansi lala qabo min dakarin mid lab xaggiisii ka soo baxo aw amase unthaa mid dhadig xaggeeda ka soo baxo ama nin xaggiisa ka soo baxo ama naag xaggeedii ha ka soo baxo miniga waay labadaba ee minay leeyihiin sidaa daraaddeed qofka hagee laga abuuraa labadaasi mini dhexdoodi soo maa saas waay amshaajin nabtan mima amshaaj waay biyo isku dheexan ayaa lagu abuuraya waay min nadfatin amshaajin waay amshaaj waay waa maa urmar ay waa maa urajul waay amshaaj isku dheexay isku dhex darsamay ee laga abuura qofka ila minigda ninkana waa ka imaanaysa naagtana waa ka imaanaysa marka taas min dakarin lab xaggiisii ka soo baxay aw amase unthaa dhidig xaggeeda ka soo baxay waay hee ayaa shardi loo shardinayaa inuu la soo baxo labadaba dafqan iyo biladatin la socoto waay liqowlihi allah hadalkiisa uu daliil ah tacaala sareeye wain kuntum haddaad tihiin junuban kuwa janaabo qabo maa laga janaabonahe minidii soo baxidee soo maha waa kale maaha faahru aahir qaata in wali qowlihi nabiga hadalkiisii sala allahu alayh waala alihi wasalama licaliyi bni abi taalibin u dhahay radia allahu canhu idaa fadakta markii aad tuurto almaa biyihii faktasil qaboyso idaa fadakta waay haddii aada tuurto waay aada tuurto waay bootiso waay macnaha idaa fadakta haddii aada tuurto oo bootiso almaaa biyihii hee faktasil waay biyaha la sheegay maay maxaa way meesha almaniyo waay number ko hoos fiiri fadkhul maay waxaa la wada ay dafquhu tuuridiisii waay walmuraadu almaniyu waay minida laga wada biyaha la tuura la sheegay waa mino markii soo baxaysa way tuurmaysaa minida way boodaysaa meel foga ka dhacaysaa waaya maa lam yakun hadduusan ahaanin waay qofkaasi naa'iman mid hurdaayo iyo wanaxwahu mid hurdaay eyrkii waxii la midka a mid la mid a uusan ahaanina la rabaa falaa tushtaradu markaasi lama shardiyo alladatu macaanse lama shardinaayo qofka haddii hurdaayo waxaa laga yaabaa isagoo waxba macaan aan dareemin inuu dharkiisii ku arko biyo minidii ku arko ayaa dhici karta isagoo waxba aan dareemin mar marna waa dareemaya marna ma dareemo gabadha marmar waa dareemaysa marna ma dareemayso ayib sidaas waay maxaa yeelay lianna naa'ima hurdaha midka hurdaayo dheh qad laa yuxisu inuusan dareemin al arkaa bihi bikhuruuji lmaniyi waay minigii soo bixidiisa inuusan dareemin ayaa la arkaa inuu soo jeedo waay laakiin haddii hurdaayo kaasi lama shardinayo lada waxaa la firinaya bes ah bootintii iyo soo bixidii waay haddii soo jeedo waay haddii hurdaayona lama shardiyo macaansi inu wax ka soo baxaana la fiirinaya maxaa yeelay waa inuu hurdiis ka qaali noqoto waxayna ka soo baxaana dhici karta muhiimadda waxaa waaya marka inuu soo baxo laba sifo mid ka mid a lasoo baxo lada iyo dafqa haddii soo jeedo labadaasi haddii hurdaayana dafci in la helo lada laakiin waa laga yaabaa inuusan inay isu dareemin wa hada kan kullu dhammaantiisii mujmacun calayhi waay way waliqowlihi dhesa waliqowlihi nabiga hadalkiisa u daliila sala allahu alayh waala alihi wasalam lamaa su-ila markii la weydiiyey halhe cala almarati naagta dusheeda quslun qawoos ma ahaaday idaa ixtalamat markay ixtilaamto ay aragto ayadoo hurdayso ayadoo la jimaacayo waay hurdo ku jirto hee hoolna haddana qabsanayso is aragto waay war iska hurdaysaa hoolna waa qabsanaysaa waa dhici karta soo maa ninka waa iska hurdinayaa iska hurdayaa hoolna waa qabsanayaa haddii soo kaco waxba malaha keligiisa meesha jira ayb way dha way dhacdaa soo maa shaka kuma jirto waa la arag waaya laakiin dadka qaar ka mid a weligood ma arkin dhahayaa jiraan waa waa dhici kartaa dumarka qaar weligood ma arkin dhahayaan nimanka qaar weligood ma arkin waxaas dhahayaan ilahay u kaalmay dhib malaha taasi haddii ad laakiin dadka qaar ilahi waa ku saliday soo maha dadka qaar waa ku salidan yihin waa shaydaan waa isu soo suuraynaya hooshaasa kaa qabsana waa baxaa isaga ayib waa dhici karta marka sidaasi ayaa la weydiiyey nabigii fa qaala wuxuu dhahay nacam haa idaa ra'at ilmaa bi markii ay aragto way gabaysanaysaa waay gabadhihii markii ay aragto ayadoo loo galmoonaayo hurdayso oo soo kacdo oo biyihi ay isku aragto qabooskii waa laga rabaa laakiin haddii biyi aan isku arkin wax laga raba ma laha waay ninkan waa saas isaga asagoo hurdaya haddii oo ee soo kaco oo isagoo wax u galmoonaya arko soo kaco biyina ma laha meeshii qaboos ma laha haddii laakiin biyi isku arko qaboos ayaa laga rabaa isaga biyo argitaankii hurdada waa shardi inuu biyo arka waayo haddii biyo aan arkin waxba lagulama laguma laha haddii biyo arkan waa lagu leeyahay waay idaa ra'at ilmaa biyo markay aragto waay wahada kulluhu dhammaantiisii mujmacun caleyhi waa laisku waafaqsan yahay inuu qabooskaasi waajibinayo waajib qaboosk inuu waajib yahay noocaasi ku waajibayo waay labo taqyiibu xashafati dakari dakarkii xashafadiisii madaxiisii inuu qarsamo waay kullihii kullihaa xashafadii dhammaanteed aw qadri ama isqadarkeeda filfarji kuu dhex qarsamo sin qaboosa waajib ah laba waxaa waaye waxyaabaha qabooska waajibinaya sababka waajibinaya midka labaad waxaa waaye taqyiibu xashafati dakari dakarkii xashafadiisii macnaha madaxiisa laga wadaa hee iilitaankiisii ama isqarsoomadiisii waaye kullihaa kulli xashafati xashafada kulligeeda inay qarsoonto aw amase qadriha qadri xashafa xashafadii qadarkeeda inuu qarsoomo waay maba laha waa laga gooyey waa dhici kartaa haddii kursoo marin somal in laga gooyey qadru xashafa dhan nikaaxa asbaabta loo fasakhanayo dumarka kusoo marin sooma oo fasakhnayso waay aw amase qadriha qadri xashafati xashafadii qadarkeeda laga gooyey inuu galo inuu oo qarsoomo waay qadarka xashafa qadarkiisi qofkii aan lahayn hagee ku qarsoomayahay fi lfarji farjigii dhexdiisii waay xashafad markii ay qarsoonto ee ilaaj dadkiisii la qarsoonto ama qadarkeed u qarsoomo qaboos waa waajib wain lam yaxsul inzaalun inzaal bahee yaanu soo hasalin inzaal waay manadijiis biyo biyo bahee yaa imaanin ee waa layska rabaa qabooskii waajib waaye ani biyo igama soo bixin waxba la igama lahaa ma jirto ninkii naagtii labadaba waa laga rabaa waay haddii uu dhaco xashafad oo dhan ay farjiga ku qarsoonto ee dantayda ma gaarine waxba layguma laha lama rabo waajibay kugu tahay wain lam yaxsul insaalun insaal bayaanu soo hasaline bilaa xaa'ilin laakiin teed la-aan teed la-aan ah haddii laakiin teed uu jiro culimmadu isu khilaafayaan teed hee haddii uu jiro teed ayaduu jiro jiro ayaa xashafadii farjigii ku qarsoontay qaboos laguma laha leeyihin qofkaasi naagtina qaboos laguma laha ninkiina qaboos laguma laha farjigiisa ama dakarkiisa ayaa dhar ku duduubay mase waxyaaba kale ku duubay saasaa markii islaan naagtiisa ku ugu galmooday qadarkii xashafadii marka way qarsantay markaas waxay leeyihiin qaboos laguma laha laakiin haddii xaayil aysan jirin markaasaa lagu leeyahay culamada qaarna waa kala tafsiilinayaan haddii uu dareemo ladda waajibay ku tahay teed baa u dhexeeye ladda mar haddii uu dareemo waa lag qabooskii waa laga rabaa haddii lada aan dareemin laguma laha tafsiilkaasay gelinayaan sidaas tafsiilkaas in la geliyona waa muhim jiddan asheekh ibnu uthaymiin raxmatullahi caleyhi oo kale saasuu tilmaamaya isagana kasoo naqlinaya culamada qaar haddaba ilaa xaayil inuu ku qayday xaayil hadduu jiro hee qaboos kuma waajibay soo maha tafsiilkaasaa fiican ah liqowlihi nabiga hadalkiisa u daliila sala allahu alayh waala alihi wasalama idaa jalasa haddii uu fadhiisto ninkii bayna shucabihaa shucab ilmar'ati naagtii xibnaheedii ama goboladeedii waay alarbaci afarta ah jalasaa faacilkeeda waxaa loo celinayaa rajulka meeshan rajul laguma sheegin see waaye mafhuuman min asiyaaqi waay siyaaqa laga fahmay cid kale ma aha nin le waayo bayna ashabaab arbacati qofka dhex galaayo nin kale oo wax kale maaha nin le waayo soo maha idaa jalasa ninku haddii uu fadhiisto bayna shucabihaa shucabihaa damiirkeedana waxa loo celinayaa naagta lama soo sheegin hadda isagana see waayo almafhum min asaabiq min as- min asiyaaqi le waayo isagana mafhuumun min asiyaaqi le waayo bayna shucabihaa shucabi lmar'ati naagtii shucabteeda alarbaci afarta ah almahay dheheen labada lugood iyo labada gacmood kuwaas ugu raajixsanay dheheen wixii ka dambeeyna waa sheeg sheegayaan meesha ku gaabso ayib hee saas hadday dhacdo wamasa alkhitaanu khitaankii uuna khitaankii taabado gudniinkii way rajulku way wamasa uu taabado alkhitaanu khitaankii ninka alkhitaana khitaankii naagta uu taabado wajaba alghuslu qobos waa waajibay biyo inay soo bax ma la sheegay meesha ma jirto waay biyo la-aan haddii wax aan soo bixin hataa waa la iska rabaa waay laakin laa yajibu lguslu mujeeda qaboos ma waajibaayo fii haadihi tan dhexdeeda taasoo lxaalati xaaladana ilaa calabni cashrin toban sano cunug jiro mooyaane ilmaatay toban sano ay ka yar yihiin oo waxyaabahaas aysa sameeyaan qaboos dushoodii maa soo maa waa la tacsiira waa la garaaca le waa idin darantiin waxaan maa idin geela dhaha waa la qarbaashaa le waa la kala erina laakiin gaboos baa lagu leeyay keemlaa ma jirto laakiin toban sano markii gaaro in cunugii wax sameeyo he qaboos waa laga rabaa maxaa laga yaabaa inuu toban sano waa lagu qaangaaraya ragga qaar ku qaangaarayaan sooma waa la arkay sidaas laakiin laa yajibu muwaajibay alqusdu qaboskii muwaajibay fi hadi tan dhexdeed taas oo la xaalati xaaladana xaaladee khitaanka khitaanka kulmay bi aan soo bixin waay ee ilaa ala calab nin calabni cashrin toban wiilkeeda mooyaane cunug toban sano uu jiro mooyaane oo binti tiscin sagaal sano gabadheedii mooyaane waay ayna sagaal sano ku qaangaarta la arkaa idan waa liidbayna laakiin qaboosa laga raba lama dhahayo ifamaa fawq haddii ay laisku daro ay is qabana qaboosa laga raba lama qarbaashayo lama lama taabanayo nin ihaaskiis way maxaa dhahay markaas soo ma mid toban sano jira cunugii gabadhiin sagaal sano jirta waa laisku daray gurigooda isa joogaan wixii rabaan ha sameeyaan waxaa la leeyahay laakiin ayaga qaboos waa la idinka rabaa ogaada wax kale ma hayaan ayaga maba gaarin meeshii kale wixii biyihii bilaayadiiba ma gaarinba waa ka yaryihin soo ma waayay waa dhici kartaa in laisku daro da-daas saddex waa way islaamu lkaafiri waay midka waajibinaya qaboosku waa islaamu lkaafiri gaalkiisoo islaamadiisii waaye walow murtadan murtad ha ahaadee walow muxuu keenay khilaaf soo ma walow tadul ala lkhilaaf ay dad aa qabaan ma isaga lagama rabo ay leeyihiin laakiin waa laga rabaa lakin waa lasu khilaafsan yahay waajibnimadiis iyo sunanimadiisa qabooskaasi culamada qaar waxay leeyihiin waajib waay lakin jumhur culamaa waxay leeyihiin suno le waay waajib ma aha culamada qaar waxay leeyihin waa waajib waay isaga marka wuxuu keensaday oo culammadana waxay qabaan ayaga in uu yahay waajib culamada ho- ka horeysay qaar kamid ee saas ay qabaan darteed laakiin minister lasu khilaafsan yahay is- isma- islaamu lkaafiri gaalkiisoo islaamadiisii waay walow maratan walow murtadan le murtad ba ahaadee maxaa yeelay liana nabiya nebiga sala allahu alayh wasalam amara wuxuu amray qaysa mna caasimin qays ibna caasim ninkii la dhahaya xiina waqtigii aslama soo islaamay an yaqtasila inuu soo qabaysto hadda walamru yadullu ala alwajhi bay dhaheen waa lasu khilaafsan yahay laakiin afar inqitaacu dami lxaydi xaydkii damkiisii inuu go-o waayo go-itaankiisii waayo waa masder inqitaac inqitaacu damu lxaydi xaydkii dhiiggiisii go-itaankiisii waaye iyo wanifaasi nifaaskii dhiiggiisii go-itaankiisii waaye naagta markii uu ka go-o xeed oo ka dhammaado waxaa waajib ah marka inuu inay qabaysato waaye inqidaacu dami lxaydi muxuu waajibinayaa alghusl waaye inqidaacu damu nifaasina muxuu waajibinayaa n- isagana qaboos waaye inqidaac waaye fuqahada qaar waxay dhahayaan alxayda waajibinayaa damulxaydi wanifaasa dhahayaan laakiin damulxaydi maahane waa inqidaacigiisii waay markii naagta aada u timaado qaboos miya waajib ku yahay markaas markii u timaado ma miyaa waajib ku yahay maya hee markii u dhammaado waay soo maha inqidaac in laga abiro fiican marka sida culamada qaar ay kaga abiraan damulxaydi inay dhahaan keligiisii inqitaac waa in lagaga abiro fiican inqidaacu dami lxaydi wanifaasi waay maxaa u daliila lixadiidi caiisha radi allahu canha ana nabiya nabiga sal alla alay wasalam qaala wuxuu dhahay lifaatimata binti abi xubayshin radia allahu canha ti oo ku dhacay istixaada soo ma idaa aqbarat ilxaydatu xaydada markii soo qaabisho xaydadii markii soo qaabisho fadacii ka tag way asalaata salaada ka tag ha tukunin waay salaad lagaama rabee mana kaa ansaxayse haddaad tukatidna waa ku dembaabaysaaba waay waidaa adbarat hiya xaydadii markii ay tagto ay dabarjeediso ay baxdo ay dhammaato aakhirkeeda la gaaro hee faktasilii qawayso waay idbaarkeeda maxaa lagu garanaa alqasatu lbaydaa iyo jafaafatu lfarji soo marnay hadda kor soo maa alqasatu lbaydaa iyo jafaafu lfarji idbaarkeeda saasaa lagu qaranaa inay dhammaatay aadadii waidaa adbarat hiya xaydadii markii ay dabar jeediso ay baxdo faktasili qawayso wasallii duko waay faktasili maxaa marka waa amar soo maa alamr yadullu ala lwujuub wannifaasuna kalxaydi bilijmaaci buu dhahay wanifaasu nifaase kalxaydi xeed uu la mid yahay bilijmaaci waay waa laisku waafaqsan yahay culmo badana soo goorisay ibnu xasim ka mid yahay rag badan ka mid yahay ijmacgaas wannifasaa hee iyo walxaa'id shayun waaxidun buu dhahay ibnu xasim raxmat ullahi caleyh annufasaa iyo walxaa'idu shayun waaxidun ayuu dhahay ijmaca soo naqlinaya shan almowtu geerayaa waajibinaysa qawooski qofaa dhintay maxaa waajib ah qawoos waa in la dhaqo asaga laakiin lirafci lxadati ma aha waa litacabud geerada qofka la dhaqaayo waa tacabud waaye rafcu lxadath ma aha almowtu geero waa in liqowli nebiga hadalkiisa u daliila sala allahu alayh waala alihi wasalama fi xadiidi qasli bnatihe waaye gabadhiisii dhaqadeedii xadiidkii ku soo arooray zaynaba ah xiina waqtigii tuwufiyat hiya gabadha la oofsaday oo dhimatay muxuu dhahay marka iqsilna dhaqa haa gabadhaasi dhaqa u dhahay iqsilna waa amar soo maa alawr yadullu ala alwujuub wa qaalana muxuu dhahay fi lmuxrimi muxrim waay عندك ما الفرق بين المحرم والمحرم والمحرم محرم وحياة ولا حرمه محرمنا gabadha oo dadkii oo ayada aan guursan karin wa ee maxram oo talahay muxrimna xajka qofkii xaj xarmatay xarmaday waay saxiix jazaak allah khayr hadda maxaan dhahaynaa muxrim aan dhahaynaa maxram maxram aan dhahaynaa hadda muxrim waay وqاl nabg wuxuu dhahay fi lmuxrimi fi shani lmuxrimi muxrimkii shaanigiisa wuxuu ku dhahay iqsiluu dhaqahu muxrimkan dhaqa bimaayin biyo ku dhaqa wa sadrin iyo gob ku dhaqa waay labadaas isku dara ku dhaqa waay qaabka looga dhaqayna baabkiisa ku imaan doona insha allah wadalika arrinkaasi tacabudan waay tacabudan waay wadalika arrinkaasina tacabud waay kay arrinkaasi dhaqadaasi miidka la dhaqaayo tacabudan waay isku caddoonsi waay ilahay dadku ku caddoonsaday inay sameeyaan maxaa yeelay liannahu qusligaasi low kaana haddii ahaan lahaa an xadatin xadad xaggiisii ka ahaan lahaa lam yartafic ma kor noqdeen maca baqaa'i sababihi isagoo sababtiisii joogto masun kor noqdeen waay oo ma ma rafcisan lahayn sababkii geeridii way joogtaa haddii la dhaqo xadad haddii ahaan lahaa waa kor noqon lahay soo maha haddana ma kor noqonayo sababtiina way joogtaa taas marka waxay tusinaysaa inay tahay tacabud waaye tacabud waaye sidaasi waaye المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفياته والله سبحانه وتعالى